ciidamo horey uga goostay maamulka la baxay jubbaland oo ku biray dowladda federaalka ayaa shalay laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ciidankan oo ay duruuf iyo kala daadsanaan ka muuqato ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanka raskamboni ee gobolka jubbada hoose haatan waxaa la sheegay inay si toos a ugu biirayaan ciidanka dowladda federaalka oo diiwaangelin loo sameynayo sida hadalka loo dhigay waxaana suuragal ah in dowladda federaalka ay ka baqday inay majaxaabiyaan ciidankeeda ku sugan raskamboni sidaasina ay u soo fogaysay maadaama xili dhow ay isa soo dhiibeen ayna suuragal tahay in axmed madoobe u adeegsado dowladda federaalka si kastaba ha ahaatee tan iyo bilowgii xiisadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa waxaa sii kordhayay ciidamada sida joogtada uga goosanaya maamulka jubbaland